bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma الsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllahi slى اllah عalayh waslm allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuur اlfahmi wاftx calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bاlxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaaini raxmatka ya arxam الraaximiin dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo toddobaad min suurati yuusuf وqاala ya baniya laa tdkluu min baabi waaxidi wاdkluu min abwaabi mutafariqa waxaa inoo socotay qisadii nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihii dhex madhay wa qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi yuusuf waxaan leeyahay nebiyullaahi yacquub markuu la dardaarmayay wiilashiisii oo isku daray oo wiilkii awal ku harayna uu ku daray yaa baniya buu yidhi wiilashaydiiyo laa tadkhuluu ha gelinnina masar markaa gashaan min baabin albaab waaxidin oo keliya hal albaab magaalada ha ka gelinnina mufasiriintu waxay yidhaahdeen wuxuu uga baqay nimankaas walaalaha ah oo tirada badan oo quruxda badan wuxuu uga baqay ilba uga baqay hadday sidaa ku galaan dad haybad iyo qurux ilaahay siiyana waa ahaayeen ishuna waa wax jiro walcaynu xaqun ishu waa wax jira oo kuwa dadka qumayaysta oo ili ka dhacdo baa jira ama jacayl ha uga dhacdo ama nacayb ha uga dhacdo nacayb keliya maaha walcaynu xaqun tudkhilu rajula alqabra ninka qabri bay gelisaa waa loo dhintaa wey waljamala alqidra neefka geelaana digsi bay gelisaa macnaha intou dee ishii ku dhacdo oo la direeyo oo in la qasho baa dhacda kamaa jaaa fi lxadiid xadiid baa waxaa ku timid sidaasoo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaqun alcaynu tudkhilu rajula alqabra wa tudkhilu ljamala alqidra abu nucaym baa warinaya fi lxilya sanadkiisuna waa xasan marka wixii aa quruxsato kula fiicnaada maasha allahu kaana baa la yidhaahda oo kuwaa xataa wax qumayeynaya haddii la ogaado waa in dowladdu dadka ka xidho oo hadday wax ku dhibaan oo ummad ku dhibaateeyaan xataa maxaa la samaynayaabaa fuqahadu ka hadlayaan wuxuu yidhi hal albaab ha ka gelinina wadkhuluu waxaad ka gashaan min abwaabin albaaba xaggooda mutafariqatin kala tagtagsan wamaa uqnii mana deeqaayo cankum xaggiinna min allaahi allah xaggii xaalu ka ahaaday min shay wamaa uqni anigu deeqi maayo cankum xaggiinna min allaahi ilaahay xaggiisa xaalu ka ahaaday min shay-in shayna waxaa weeyaan aniga hadda sida aan idiin sheegay rabbi wuxuu qadaray waxba idinka qaban mayso waxay ka dhigan tahay ina alxadara laa yadfacu lqadar digtoonidu qadarta waxba kama tadho si kastoo aa u digtoon tahay ama u tababaran tahay ama laguu wardeynayo qadartu mar hadday taagan tahay waxba kama tadho sideedababa markaas sidaasuu kula hadla wuxuu ku yidhi in ilxukmu malxukmu xukunku ma ahaanin ilaa lilaahi ilaahay mooyaan calayhi ilaahay oo keliyaan tawakaltu tala saartay wa calayhi ilaahay oo keliya dushiisa falyatawakkal ilmutawakiluuna kuwa wax tala saartaana ilaahay ha tala saartaano arrimooda ha u bandhigaan tawakalna cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah walamaa dakhaluu markay soo galeen wiilashi min xayu waa la gadaaya min xayu amarahum abuuhum aabbahood meeshuu amray markay ka soo galeen sidoo u dardaarmay maa kaana muusan ahaanin duuulkaas kaanada iskeeda ka dhig maa kaana muusan ahaanin dukuulkaas iyo geliddaas yuqnii mid deeqay mid deeqaya canhum xaggooda min allaahi ilaahay xaggiisa min shayin shayna geliddaa ay sidii sameeyeen wixii dhici doonay waxba ugama tarin ilaa xaajatan laakine xaajatan xaajad ilaa bimacnaa laakina ilaa xaajatan laakine xaajo oo fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa yaa dhexdeesa ahaatay taasoo qadaahaa uu gutay weeye nebi yacquub wiilashiisa u turayey u baqayey marka waxay ka dhigan tahay waxba ugama tarine waxay ahayd oo keliya xaajatan oo fii nafsi yacquub taasoo qadahaa uu gutay oo yidhi oo kula dardaarmay wa innahu nebiyullaahi yacquub laduu cilmin cilmi weyn mid uu saaxiiba wey laduu cilmi limaa kii xaggiis callamnaahu annagu aan barnay cilmi weyn mid la weeyaan annagaana barnay wey annagaa barnay waxyi cilmiga la siiyey nebi yacquub waa waxyi weeyaan waa nebi ilaahay ammaan weyn weeyaan xag rabbi ka timid nebiyullaahi yacquub baa la ammaanaya wa innahu laduu cilmin waa inada iyo laamta dambe laduuda lagu daray iyo alla baridda uu isagu baray limaa callamnaahu sidaa weeyaan oo isaga laftiisa intuu la dardaarmou yidhi war albaab kala gedisan ka ka gala buu misna u sheegay cilmiga ilaahay siiyey inaysan tani waxba uga tarayn wixii rabbi qadaray marka laduu cilmin limaa callamnaahu walaakina agar naasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga ilaahay wuxuu ku gaar yeelay ambiyadiisa iyo asfiyadiisa ee culuum iyo macaarif ah ee anfacaysa labada daaroodba sidaas buu kula hadlay waxaa la tilmaamayaa arrintaa markay sidaa u dhacday qisadii baa weli socoto oo waxaa weli laga hadlayaa nebiyullaahi yuusuf walaalihiis soo noqodkoodii dambe masar ay yimaadeen walaalkooda ay soo kaxayseen iyo arrimo waaweyn oo dhici doona waa tana walammaa dakhaluu markay galeen calaa yuusufa yuusuf markay u soo galeen ilmo yacquub aawaa waa dumay yuusuf ilayhi xaggiisa wuxuu u soo dumay akhaahu walaalkiisii walaalkiis kulli waa walaalihiisi waxay ka dhigan tahay walaalkiisii shaqiiq ahaa oo binyaamiin magaciisa in la dhihi jiray lagu tilmaamay ayuu xaggiisa u soo dumo qaala wuxuuna yidhi innii anigu ana anigu akhuuka walaalkaabaan ahay oo yuusuf baan ahay ee falaa tabata'is ha tiiraanyoonni bimaa shay ha la welbahaarin oo ha la murugoonni kaanuu walaalaha ay ahaan jireen ama walaalaheenba yacmaluuna kuwa camal falah walaale waxay samayn jireen halla tiiraanyoonin maanta arrinta waxay ku timid baa leeyihi markay keeneen iyaga iyo wada socday ay yimaadeen martigeliyadoo karaameeyey buu wuxuu yidhi labalabaa loo degayaa cunnadiina labalabaa loo cunayaa dee labadii meel wada degan cunnadooduna waa ugaar iyo intifaacooda markaasaa labalabo bay iskula fadhiisteen saa waxa soo haray wiilkii ugu yaraayo la waday keligiis weeye mid labaad ma hayso markaasuu yidhi hadda ninkan waa keligiisi dee anaa laba ku noqonaya isaga iska daaya isaga anuu ila anaa laba ku ah anuu ila cuntaynaya sidaasou ku soo raaca markii labadooda wada gaar noqdeenna si hoose wuxuu ugu yidhi anugu walaalkaabaan wixii walaalaheen sameeyeen oo ama anigay igu sameeyeen ama adigaba kugu sameeyeenoo la tilmaamaya inay garaaci jireen ama tumi jireen ya falaa tabtais digsi guud baa qur-aanku inuu ku sheegayaa waxba maanta haka walbahaarin hana ka tiiraanyoonin bima kaanuu waxay ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fala intaa marka u sheegay wuxuu yidhi warkaasna ha sheegin inaan walaalka ahay oo yuusuf ahay oo kii kula bahda ahay qofna ha u sheegi falamaa jahazahum bijihaazihim markuu diyaargareeyo qababaaliyey qababaalintoodii iyo diyaargarayntoodii geelay wateen raashinkii loogu raray kulligood koob iyo tobankii timidba jacala wuxuu yeelay asiqaayata siqaayadii siqaayada iyo suwaca soo socda waa isku midow waxa weeyaan weelka raashinka lagu beego waa saaca weyn waa weel weyn daarad weyn weyn siqaayadii wuxuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkiis alaabtiis macnaha wuu amray weeye yuusuf baa amray in la yeelo jacala siqaayata amara yuusuf isagaa amray in la yeelo wey meesha shaqaalaa shaqaynaysa waa nin madaxa wiilkan la bahda ahaabaa koobkii weynaayo wax lagu beegi jiray weelkiisii ama jawaan ama waxu doona ha noqdee lagu dhexrido awrtii waa la raray waa la kiciyey socda baa la yihi raashinkii niqaata kulligii israaca markay dhaqaaqeen uma intaa ka bacdi aadana waxaa dhawaaqay aadaanku moogta laftiisa waa dhawaaqay laakiin waa aadaankeennan macruufka maaha aadana waxaa dhawaaqay muadinun mid dhawaaqa naadaa munaadi wey ku yeeraa yeeray mid baa dhawaaqay af labadiis muxuu yidhi ayatuha alciiru safarkaanu kuwaan safarkaayo kuwan safarkaayo innakum idinku la saariquuna tuug baa tihin waxbaa naga maqan tuugnimo uu ku gana ujeedku waa maxay markii hore waxaa la yidhi qisadu waxay ahayd markuu yidhi walaalkaama ah yidhi haddaaba walaalka ay tahay horta markuu yidhi anigoo kani walaalii la noqonayaaba wuxuu yidhi hade m haddaan mar yacquubna ku dhalin hooyadana ku dhalin si kastoo hadda iisoo dhaweysato maxaa walaal kolley ya isku kumeelgaar unbaa iska noqonaysaa maxay walaal igu ahaanaysaa wiilkii la waday bay inta usa isku sheegin markii dambe uu isku sheegay wuxuu yidhi maba tegayo ma noqonayo war awalba aniga aabbi ii walbahaarade nabiyullaahi yacquub dhibaato badan aniga waayadeyda ka soo gaadhay ilaa wa ilaa waa noqonaysaa maya ma noqonaya waa diiday marku sidaa diiday haddi see marka xeeladii lagu ku hari lahayd see lagu helaya haddii la fiirshay waxay noqotay si kale in adiga tuugnimo lagu saaro in alaabtaadi alaab laga dhexelay haddaa raalli ku tahay oo alaabtaadi hadhow inta shay laga dhexelo la yihah ninkan waxbaa loo haystaa sidaa lagugu reebo mooyaane xeelad kale lama hayo yeelkeed buu yidhi waa haraya anugu markii la yihaa inakum la saariquuna nimankan waa niman daacad waxaan waxba kama oga qaaluu waxay dhaheen kulligood adawowda maogta haddii mid u dhahana waa isku wada waafaqsan yihiin waxay dhaheen walxaal aqbaluu waqad aqbaluu walxaal qad aqbaluu ay soo qaabileen calayhim kuwii u dhawaaqay ilaa haddaan waxba isku ogeyn hal marba isi soo majiireen hal marba inta xagga iyaga geelooda usoo jeensadeen waxay dhaheen maadaa tafqiduuna war maxaa weydeen war maxaa la-dihin oo idinka maqan weliba cibaaro wanaagsan bay barayaanoo nimankaani waa niman haddee nebi ilaahay baa dhalaya ereygan in loogu dhawaaqo tuug baa tihin waxay barayaan aadaabta waa inay dhahaan war waxbaan weyne inay ahayd marka cibaaradii war maxaa idinka xadnay may dhihine war maxaa weydeen bay dheheen maadaa tafqiduuna war maxaa la'dihiin tuugnimo iyo waxaa meesha la sugmaye war maxaa weydeen bay dheheen maadaa tafqiduun arrintaasaa dhacday war ma waana idin karaamayn idin soo dhoweyn awrta idiin buuxin alaab baa naga maqan qaaluu waxay dhaheen walxaal aqbaluu calayhim ay soo qaabileen maadaa tafqiduun maxaa weydeen maysan dhihin maadaa saraqna aadaabtay barayaan laftooda kuwaan la hadlayo shaqaalaha ah qaaluu waxay dhaheen hadda isgarteen iyaguna nafqidu waxaan weyne suwaaca almeliki boqorka saaciis yaa daaradkii suuska bi wax lagu beegi jiray waliman waliman qofkii jaa-a la yimaada bihi isaga qofkii maanta noo keena baadi baa naga maqan haddii jucaalaa la baxsha haddaa baadi weyday qofkii baadidayda ii keena waxaasuu leeyahay yaa ma maqasha qofkii maanta keenana ximlu baciirin neef geela muggii oo raashina uu leeyahay neef geela oo raashina iyagaa meesha geshay bahalka laftiisa way ogyihiin meeshuu ku jiro neef geela oo buuxoo raashinaa la siinaya abaaraha jiroo raashinkan waa loo baahanya abaalmarin wuxuu yidhi wa ana anigaana bihi isaga zaciimun damiin iyo kaafil uga ah anaa u damaanad qaadaya intaa markay dhacday qaaluu waxay dheheen tallaahi baan ku dhaarannay laqad calimtum waa ogtihiin maa ji'naa inaanan hanagu imaan linufsida inaan fasahaadino fi lardi ardada dhulka ilaahay inaan fasahaadino inaanan u imaan waa ogtihiin wamaa kunnaa hanana maahin saariqiin kuwa tuuga maahin tuug kuwa lagu sifeeyana inaan ahayn shaqo kuma lihin arrintaas owlaad ambiyaanna waxaanoo kale annagu ma samayno way dhaarteen waxay ogyihiin naftooda inay beri tahay ammaanadoodii bay garanayaan badeecadii haddeer waagi dhowta alaabtooda lagu dhexriday waa iyagii soo ceshay oo keenay waa niman ishubaha waxay kaloo yaqaaneen baa la yidhi xoolaha ay wataan afka bay ka xiri jireen waxaa jira neefka geela iyo wax afka saa loogu gasho oo kiish yara ah si uusan dadka beerahooda waxaa u cunin xataa xoolahooday xaqdarre inay daaqaan u diidi jireen niman saasi ahaayeen qaaluu waxay dhaheen kuwii alaabta waayey raadinayey famaa jazaa'uhu kaas abaalkiisu waa maxay waxaday in kuntum haddaad tihiin kaadibiina kuwa been sheegay haddii ay arrintaas si kale noqoto alaabtii la idinka dhexelo qofka laga helay alaabtayadii abaalkiisu waa maxay qaaluu kuwii nebi yacquub dhale waxay dhaheen jazaa'uhu abaalkiisu kaga khabaroo man weeye mankaasoo wujida laga helay fii raxli alaabtiisa ninka alaabtiisa laga helay baa loo qaadanayaa fa huwa kaasaana jazaahu abaalkiisii taas waa ciraab ciraab labaadna waxa weeye qaaluu waxay dhaheen jazaa'uhu abaalkiisu mubtade labaad kici mankii wujida laga helo fii raxlihi alaabtiisa fahuwa isagaa jazaauhu abaalkiisa ah isaga laftiisa baa loo qaadanaya loo addoonsanaya oo cidduu alaabtaa ka qaatay baa la haraysa kadaalika sidaas baanuna najzi aalimiin kuwa aalimiinta ku abaalmarinaa annaguna sharciganaga haddu aan la nimid nebi yacquub iyo dadku dhalay sharciga waddankaa ka nimid sidaas weeye waxaaba jidhay xukunkan ninkaani waa boqor nebi yuusuf meeshaanu dowlad ka yahay qawaaniinkan dowladdan markaa haysato nidaamkii ku dhaqmaysay qofkii wax haba lama ogola in lala haro ee wixii baa labanlaab looga qaadaa ganaaxa ama waa la garaacayaa marka dowladdu ka tirsanaa nidaamkeeda ma ogola waa in nidaam kale la helo nidaamkaa kalena waa in iyaga afkooda laga helo sharcigii xagga nebi yacquub qofkii arrintaa laga helo fahuwa jazaahu iyagii baaba xukumayba fadwooday oo ku dhawaaqay iyag war ma hayaan wax soo bixi doona niman ishubo bay u hadleen sidaa markay dhacday oo iyaga afkooda ay sidaa kaga dhawaaqeen oo ay dhaheen weliba sidaasaan kuwa dulmiga sameeyey ku samaynaa arrintaas nebi yacquub sharcigiisi wey laakiin naga sharcigeenu waa nasakhayo maxaa lagu nasakhay qofkii hadda waxada gacana gacanta in la gooyo kuwa waxaada tuugta ah shuruuddii markii la helo gacnaha in la jiro markaasuu yidhi haye alaabta waa hubinaynaa waa baaraynaa fabada'a waa bilaaba biawciyatihim bitaftiishi awciyatihim weelashooda in la fatasho fatashaad waa iskaaso hadda waa carabi laakiin soomaaliguna waa iska saas in la baaro wey weelashii baa la baaray iyaga weelashoodii qabla wicaa'i akhiihi walaalkiisa weelkiisa ka hor walaalkii jawaanadiisi alaabtiisa neefka ugu raran intaan la baarin kuwa kalaa lagu bilaabay kii koowaad kii labaad kii saddexaad kii afraad toban soo gaarsiin mid kasta waa laga waadaa mid kasta waa laga waadaa mid kasta waa laga waadaa kii laga waadaa wuxuu dhahaa astakfir allah allah adoo aan waxba qabin baa baa lagu tuhmi waba waxba waa laga waayay ninkii ugu yaraa baa soo haray markaasuu wuxuu yidhi u malaynaya ninkaan de ninkaan yaray inuusan dase waxba qaatay ninkaanta isagu waxba ma qaadan baan filayaa markaasay dhaheen wallaahi inaan ninna laga tegayn ilaa qancadaan isagana hala baaro hadday iskaba dayn lahaayeen iyagoo wuxuu rabaa inuu wada ogol yihiin in la baaro nin maanta la dhaafayo tobankaas isagana hala baaro intaa dhow la dhihi lahaa hebel lama baarin markaasaa la baaray alaabtii baa la furfuray suwaacii baa laga helay weelka uma istakrajahaa wuu kasoo wuu kala soo baxay kala soo bixi dalba waa ka soo saaray wey min wicaa'i akhiihi walaalkii weelkiis baa weelkii la waayey laga hela markaasaa nimankii dee waxa la filay haddee dhaco dadkii oo dhan maxaa ku dhacaya dadkii oo dhan waa isbedeleen wax aan laga filayn aan la malaynayn aan loo joogin baa soo baxay xishood iyo yaxyax iyo qawad baa dhacay arrintaa markay dhacday oo ay canaanteen oy dhaheen waana fadeexadays ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas arrinka aan u maamulnay baanu kidnaa ugu hagar samaynay liyuusufa nebi yuusuf xeelad iyo hagartaa ugu samaynay soo walaalkii ula hari lahaa maa kaana muusan ahaadeen nebi yuusuf liyaaquda kii qaadan lahaa akhaahu walaalkiis fii diinilmeliki ninkan boqorkaa diintiisa haddii sharcigii iyo diintii boqorkan nidaamkii masar looga dhaqmayo la raaco nin alaabtan laga dhexelay saa loolama hareen ama laguma addoonsan kareen qof baa loo haysaa alaab laga dhexelay ma dhacdeen markaasaa sidaan loogu loogu dhagar sameeyey ee maxaa la samayn jiray tuugga waa la garaaci jiray lama laabna wuxuu qaataa laga qaadi jiray ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono mooye ilaa bimashii'ati illaahi weeye ilaahay doonidiisa iyo idankiisa mooyaane narfacu ilahay wuxuu yidhi waan kor yeelnaa darajaatin darajaad man nashaau ciddaan doono narfacu waan kor yeelaynaa darajaatin man nashaau darajaad waa weyn baan ciddaan doono tor- kor yeelnaa wa fawqa kulli dii cilmin marka maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay maa kaana liya'khuda maa kaana muusan ahaadeen muusan ahayn nebi yuusuf maa kaana uma ahaanin yuusuf liya'khuda inuu qaato oo la haro akhaahu walaalkiis fii diini ilmeliki ilaa boqorkaas diintiisa uu isagu xubin ka yahay oo dowladdu ku jiraa nebi yuusuf boqorkii diintiisa ee maxaa jiray marka boqorkii masar diintiisa mar haddoosan ku qaadan karin arrintan baa loo waxyooday oo la tusay taasoo walaalkii kula hara lianna alqaanuuna almisriya qaanuunkii masar xilligaa ka jiray laa yujiisu ma ogolaanayn istirqaaqa saare qofka tuugga ah in la addoonsado waxba waxaday addoon ha laga dhigo ma ogolaanayn marka iyaga tay haysteen baa loo cuskanayaa oo ayna ku dhawaaqeen ay fatwoodeen oo jawaabeen oy dhaheen qofkii laga helo isagaa u qoolan ama loo qabsanayaa loola harayaa hadduu ka bilaabi lahaa marka koowaadba walaalkiisa alaabtiisana waa tuhmaa dhici lahayd awalba iyagu meesha gasheenoo waa og yihiin baa laleeyahy ayaa ka bilaabay ee maxaa la sameeyey kuwii kalaa lagu bilaabay oo lagu bilaabay oo la baaray oo la baaray waa la soo dhameeyey ilaa laga soo gaaray wiilkan markaasaa isagii ay aada u canaanteen oo la dagaaleen oo dhaheen wejiga iyagii baa madoobays wejigii baa naga diidhay waana fadeexadays ay aada u haydaarteeyeen arrintaa markay dhacday waxaa la yidhi maa kaana liyaakuda akhaahu fi diin ilmelik ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono waa maxay ilaa bimashii'ati illaahi wa biidnihi tacaala ilaahay doonidiisa iyo idankiisa mooyaane aayaddu waxay tusta baa leehi calaa ana tilka alxiila xeeladaas nebi yuusuf samaynayo kaanat bitacliimi illaahi wa ilhaamihi lahu waxay ahayd ilaahay baridiis iyo ilhaamin lagu ilhaameeyey ilhaamin lagu ilhaameeyey iyo barid ilaahay xagga ka timid ayay ahayd baa leehi ninkan in laga dhexelo iyo in sidaan kusoo baxdo iyo xoogaagaas fadeexadda u egna waa arrintaa awal markii horeba isagu yidhi ilaa wa ilaa waa harayaado wixii igu soo baxaya ha igu soo baxeen raaci maya nimankan marka labadoodan baa isku baha intaan kalena waa rag waaweyn oo isku baha narfacu darajaatin man nashaao qiraacad baa ku jira ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu kor yeelnaa darajaat man nashaao waa ciddaan doonno wey oo darajaadka waa maxay cilmi baanu siinaa ciddaan doonno markaasaan cilmigaas ayaan ku dallacsiinaa oo martabo sare iyo meel sare baan ku gaarsiinaa cilmigaa aan siinay narfacu darajaati man nashaa ilaahay wuxuu yidhi wa fowqa kulli dii cilmin caliim wa fowqa kulli dii cilmin cilmi mid u saaxiiba dhammaantiis dushiisa waxaa ah mid kasta oo cilmi leh waxaa ka sarreeya oo dushiisa ah caliimun dulnimadu dee saasu kaaga dul saaran yaha maahe usluubka qur-aanka waa la fahmaaya yaa wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wa fowqa kulli dii cilmin caliimun fowqadaani wa fowqa kulli dii cilmin mid kasta oo cilmi u saaxiiba waxaa isna korkiisa ah ka sareeya caliimun mid ka cilmi badan caliim waa faciil waxay ka dhigan tahay aclamu minhu mid ka aqoon badan baa ka sareeya kan mid baa ka cilmi badan kaasna mid kalaa ka cilmi badan cilmigaas waa soconaya waa soconaya waa soconaya ilaa xataa yantahiya alcilmu ila allahi ilaa cilmigu kusoo dhammaado ilaahay ilaa cilmigu ilaahay kusoo dhammaado soo gaara halkaas sidaas ku soconaya wa fowqa kulli dii cilmin calim wuxuu yidhi cabdullaahi binu cabbaas allahu alcaliimu alkhabiiru fowqa kulli caalimin allaha caliimkaa ogaal badanaha ah ee khabiirkaa ee shaykas hoos ula socda baa fowqa kulli caalimin mid kastoo a caalima yaa korkiisa ahda ka sarreeya cilmigaas ilaa ilaahay u ku soo dhammaado saasuu u soconaya marka aayaddu sidaas bay u hadlaysaa haddaba fiiri marka sidiibuu kula hara iyagiibaa hadal dhihi doona oo casharka dambe bay ka bilaabanaysaa fabada'a waa bilaabay biawciyatihim weelashoodiibuu ku bilaabay qabla wicaa'i akhiihi walaalkiis la bahdaahaa weelkiisii ka hor kuwoodii baa lagu bilaabay uma intaa ka bacdi istakhrajahaa min wicaa'i akhiihi buu kala soo baxa ka soo saaray wey awal damaa'irta tadkiir baa loo soo isticmaala oo waxa weeyaan sidaan hadda tacniifka ah looma soo isticmaalin looma soo marin hadda laakiin waxa weeyaan tacniifkaana loo isticmaalay istakhrajahaa min wicaa'i akhiih ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas kamaa sanacnaa wadabbarnaa liyuusuf saan samaynay u maamuunay ugu ilhaamaynay xeeladaas iyo nidaamkaas qaabka walaalkii kula hari lahaa ah aan u tusnay yaa baanu kidnaa liyuusuf yuusuf ugu hagar samayno maa kaana muusan ahaadeen liyaaquda mid qaadan lahaa akhaahu walaalkii fii diini ilmelik boqorka diintiis waa boqorkii masr ilaa an yashaaa allahu ilah inuu doono mooyaane ilaa bimashii'ati illaahi tacaala waidnihi narfacu ilaahay wuxuu yidhi waa kor yeelnaa darajaatin darajaat man nashaau ciddaan doon baan darajaat ilaa naartuna waa hoos iyo darakaat iyo ciqaab iyo balaayo iyo mugdi jannaduna waa maraatiib sare oo caaliye ah darajaat baa la yidhahdaa kor baa loo soconaya waa iyada qur-aanka qofka yaqaan la haya iqra warqa akri korna kor baa loo soconaya darajaat ya waratil kamaa kunta turatilu fi dunyaa tartiibna u akri sida adduunka u akrin jiray oo kale tartiibtaada fa ina manzilatak cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa aayadda u dambayso a akhrido weeye martabadaada ilaa an yashaa allah wa fowqa kulli dii cilmin cilmi midu saaxiiba dhammaantiisna caliimun mid ka aqoon badan oo ka cilmi badan ayaa ahaaday darsigeen intaa isku jooga والله سبحانه وتعالى عالم الصواب